ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa shan iyo labaatanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khasah oo galay maalintii saddex boqol labaatan iyo siddeedaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen isku hor imaadiyo dhex maray ciidanka yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta jamaacada nusratalislaam walmuslimiin oo xasuuq u geysatay maleeshiyaa taabacsan militariga burkina faso dab ka kacay warshad taabacsan ciidamada kacaanka iiraan oo geystay khasaare nafeed carab ka dhalatay dhacdo lagu dilay wiil yar oo ka dhacday waddanka ciraaq dowladda ruushka oo dalkeeda ka mamnuucday inay soo galaan muwaadiniin amerikaan ah oo ay wariyaal ka mid yihiin dowladda faransiiska oo xabsiga ka sii daysay milkiilaha shirkadda telegram oo u xirnaa maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo ka tacsiyeeyey hogaamiye dhowaan maraykanku ku dilay dalka suuriya kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil gordhowayaan soo gudbin doonaa inshaa allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khasah ayaa waxa ay galeen maalintii saddex boqollabaatan iyo siddeedaad oo xiriira iyadoo ay dhaceen howlgalla dhulka ah oo dhex maray ciidanka yuhuudda iyo kooxaha muqawamada falastiiniyiinta haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar أذكر رصاص بهذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
ya allah
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو انفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أخاف وشوف.
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع طهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wadomarinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dhanka kalena ku beegan maalinkii saddex boqol labaatan sideedaad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahayuuniyadda ee dullaanka gardarada ku yimid marinka khaza subaxnimadii hore ee maanta oo khamiis ah waxay ciidamadii yahuudda duqeymo kala duwan ka geysteen marinka khaza waxaana duqeymahaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan duqeyn aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamadii yahuudda ka geysteen hoteelka laamaley ku yaala magaalada khanyunis waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan guri ku yaala magaalada deerilbalax ayay sidoo kale ciidamadii yahuudda ku beegsadeen gantaalla aad u xoogan waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay kuwo kalena dhaawacyo kala duwan soo gaareen duqeyn kale ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen guri ku yaala xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaasi ku shahiiday saddex ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen deegaanka cabsaan ee bariga magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza dhacda waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale ilawareedyo caafimaad ayaa waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ee tan iyo subaxnimadii hore maanta ay marinka khaza ku dileen in ka badan konton iyo kow ruux oo falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawaceen tobannaan ruux oo kale laba guri oo ay beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda kuwaasoo ku yaala magaalada khanyunis waxaa ku shahiiday sagaal ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale hal ruux oo falastiiniya ayaa ku shahiiday duqeen madaafiic loo adeegsaday oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta marinka halka ay dhaawacmeen kuwo kaloo tiro badan sidoo kale xerada jabaaliya waxaa ku shahiiday shan ruux kadib markii ay ciidamada yuhuudda halkaasi ka geysteen duqeyn xoogan oo xagga cirka ah xaafadda azaytuun ee bariga magaalada khaza duqeyn ay ciidamada yuhuudayana ka geysteen waxaa ku shahiiday dad falastiiniyiin ah ayna ka mid yihiin ilmo yar waxay sidoo kale dhaawacyo kala duwanay soo gaareen dad ku sugnaa xaafaddaasi sidoo kale duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen xerada ashaadi ayaa waxa ay sababtay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah madrase ku taala marinka khaza oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xoogan iyana waxaa ku shahiiday dad shacab ah dad badan ayaa sidoo kale ku dhaawacmay duqeymo madaafiic loo adeegsaday oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanka abuucariifaha ee bariga magaalada deerilbalax ee bartamaha marinka khaza sidoo kale duqeyn aad u xoogan ayaa waxaay ciidanka yuhuudda ka geysteen deegaanka bani sahiil ee bariga magaalada khanyunis waxayna duqeyntaas sababtay istishaadka dad badan oo shacab ah iyo dhaawac kuwo kaloo aad u fara badan duqeymo kala duwan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaano badan oo ku yaala marinka waxaa ku shahiiday soddon iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u tiro badan halka sidoo kale ay duqeyn aad u xoogan ciidamada yuhuudda ay ka geysteen madarse ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah waxaana halkaasi ku shahiiday siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale shuhaado iyo dhaawacyo kala duwan ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn xoogan oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza halka sidoo kale ay duqeyn aad u xoogan ciidamada yuhuudda ka geysteen deegaanka carabiyaha ee dhaca waqooyiga magaalada rafaax khasaare kala duwan ayaana halkaasi ka dhashay saddex ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah islamarkaana ku socdaalayay deegaanka asuwaydah ee bartamaha marinka khaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jidda khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan afar dhacdo xasuuqu xushlimaah afar iyo labaatankii saacaynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadani ku shahiiday dad gaaraya konton iyo siddeed ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol soddon iyo kow ruux oo kale xasuuqan ayaanu waxaa inta badan martigelinayay deegaanada ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ah waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza ay haatan marayso in ka badan afartan kun shan boqol soddon iyo afar ruux halka ay dhaawacudana marayaan ku dhowaad sagaashan iyo saddex kun toddoba boqol toddobaatan iyo siddeed ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadan suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashadiiyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indhalla-aanna u beegsanaysa dadka barakacyaasha ah geesta kale dagaalyahanada muqaawamada ayaa waxay weerar qaansi ama shiishay ku dileen laba askari oo ka tirsan maamulka sahayuuniyadda ee dullaanka gardarada ku yimid marinka khaza weerarkan ayay ciidamada muqaawamada si gaar uga geysteen dhismo ku yaala xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza goobtaas ayana ku qurbixin labada askari sidoo kale waxay ciidamada muqaawamada weerar qarxa la beegsadeen gaari ay saarnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku socdaalayay isla xaafadda zaytuun qaraxa ayaana waxuu haleelay mid ka mid ah gawaarida ay saarnaayeen askarta sahyuuniyadda qaraxa ayaana sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iskoorimaadyo aad u xoogan ayaa wuxuu sidoo kale ka dhacay xaafadda zaytuun waxaana halkaas isku fara saaray dagaalyahanada wax iska caabinta iyo ciidamada soo duulayaasha waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaraar oo aan waxba laysku reeban iyadoo ugu dambeyn khasaare xoogan dhabarka loo saariyey yuhuudda waxaana dib loogu celiyey halkii ay markii hore ka soo duulaan tageen kamaainada iyo weerarada tooska ah ay ciidamada yuhuudda kula kulmeen deegaanada marinka khaza ayaa waxaa looga dilay isbuucan oo keliya in ka badan toban askari waxaana weli ciidamada yuhuudda ku socda dhiigbax aad u daran maadaama ay dagaal kaga jiraan dhulka howdka ee marinka khibrad ku filanna aysan ka heysan sida loogu dagaalamo goobahan oo kale dhowaan waxaa magaalada khaza lagu dilay sargaal ka tirsan ciidanka sahayuuniyadda kaasoo hogaaminayay guutada sagaal boqol soddon iyo labaad ee ciidanka sahayuuniyadda sargaalkan ayaana ku dhintay weerar ka dhacay magaalada iyadoo isii kordhayso khasaaraha ciidamada yuhuudda ku gaaraya dagaalada qaraar ee ka soconaya marinka waxaana ay saraakiisha ciidamada yuhuudda oo ugu horeeya wasiirka dagaalka u ololeynaya in ciidamada laga soo saaro marinka khaza maadaama aysan wax natiijaa ka keeninin dagaalka ay kaga jiraan marinka khaza يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaan halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee caalamka qodobadaad maanta ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid ah nusratul islaam ayaa xasuuq culus u geysatay maleeshiya taabacsan militariga burkina faso wararka ka imaanaya dalka burkina faso ayaa ku waramaya in ciidamada nusratul islaam almuslimiin ay qaadeen mid ka mid ah weeraradii ugu dhiigdaadashada badnaa kaasoo ay la kulmeen maleeshiyaad maxalli ah oo amar ka qaata militariga dalka ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar si heer sare ah loo soo agaasimay waxay ku qaadeen xero militari oo ballaaran oo ay ku sugnaayeen ciidamo taabacsan militariga dalka burkina faso weerarka ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo baksologa oo ka tirsan gobolka kaya ee dalka burkina faso ayaa waxaa khasaare lixaad la gaaray maleeshiyaadka la weeraray ciidamada ayaa weerarka la kulmay xilli ay difaac qodasho ku jireen waxaana nusratul islaam xaqiijisay in ugu yaraan saddex boqol askari meydadkooda wareen goobta lagu dagaalamay sida lagu sheegay war-saxaafadeed mu-asasada azalaaqa ku baahisay baraha internetka gaar ahaan aalada telegaraamka ay ku leedahay mujaahidiinta ayaa bayaankooda ku sheegay in weerarkan fariidka ah lagu soo furtay hub iyo saanado militari waxaana ka mid ah labay toban qoryo a k afartan iyo toddoba ah afariyo toban mooto oo ay fagaaraha dagaalka uga carareen askarta iyo saanado militari oo aada u badan maalmo ka hore ay aheed markii weerar midkan la mid ah ay nusratul islaam almuslimiin ka fuliyeen dalka burkina faso kaasoo ay ku dishay ugu yaraan laba boqol oo askari oo isugu jira militariga iyo maleeshiyaadka maxalliga ah ee qeybta ka ah dagaalka ka dhanka mujaahidiinta mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa xoojiyey weeraradooda ka dhanka ciidamada burkina faso iyo maleeshiyaadka maxalliga ah ee ka garab dagaalama ciidamadan kuwaasoo khasaare lixaadi la dhadhansiiyey intii ay ku jireen dagaalka ka dhanka shareecada islaamka dhinaca kale dab xoogan ayaa ka kacay warsha taabacsan ciidamada kacaanka iiraan ayaa geysatay khasaare nafeed wararka inaga soo gaaraya dalka iiraan ayaa ku waramaya in dab xoogan uu ka kacay xarun warshad ah oo ka mid ah warshadaha militari ee taabacsan ciidamada ilaalada kacaanka iiraan war ka soo baxay xaraasow thawriinka iiraan ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah warshadahooda uu ka dhacay kiis la xidhiidha dhuumaha shidaalka ee warshada oo furmay taasoo ay geysatay waxyeelo ay ka mid tahay khasaare nafeed warshada ay xaaladani ka dhacday ayaa ku taala gobolka asfahaan ee dalka iiraan waxaana inta haatan la xaqiijiyay uu ku dhintay hal ruux halka tobanaan kalena ay ku dhaawacmeen sawiro iyo muuqaale ay soo dhigeen warbaahinta gudaha ee dalka iiraan ayaa lagu baahiyey baraha internetka iyadoona goobta uu ka muuqdo khasaare badan oo ka dhashay debka durbadiiba goobta waxaa soo gaaray ciidamada gurmadka deg dega ah ee dalka iiraan si ay ula tacaalaan debka walow ay yimaadeen markii ay wax badan basbeeleen oo khasaare badan goobta ka dhashay geeska kale ruushka ayaa dalkiisa ka mamnuucay inay soo gaaraan muwaadiniin amerikan ah oo ay wariyaal ka mid yihiin war ka soo baxay dowladda ruushka ayaa si rasmi ah waxaa loogu sheegay in dalkeeda ay mamnuuc ka tahay inay soo gaaraan ku dhowaad boqol ruux oo amerikan ah oo ay ku jiraan wariyaal ka howlgala warbaahinta caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in dalkeeda ay ka mamnuucday ugu yaraan laba iyo sagaashan ruux muwaadiniin amerikan ah oo ay ka mid yihiin ganacsato wariyaal iyo ciidamo amerikan ah dadka amerikaanka ee ruushka ka mamnuucay dalkiisa inay soo galaan ayuu ku eedeeyay inay faafinayeen warar been abuur ah oo ka dhan ah dagaalka ay ciidamada ruushka ay kula jiraan dalka ukraine sida lagu sheegay warka ka soo baxay safaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka wariyaasha ku jira liiska xaniibaada ee moscow ay soo saartay waxaa ka mid ah kuwa ka howlgala wargeesyo webseedyo amerikan oo afdheer waxaana ka mid ah new york times washington bosti wall street journal iyo kuwo kale horey waxaa dowladda ruushka usoo gaalay liis ay ku jiraan muwaadiniin amerikan ah kuwaas ay u diiday inay dalkeeda soo galaan waxaana xiisadda ka dhex taagan ruushka iyo reer galbeedka ay sii xoogeysatay wixii ka dambeeyey febraayo labakunlabayolabaatanka xilligaasoo ciidamada ruushka ay duulaan militari ku galeen dalka ukraine dowladda faransiiska ayaa xabsiga kasii daysay milkiilihii shirkadda telegram oo u xirna maalmihii lasoo dhaafay go-aan maxkamadeed oo kasoo baxay xukuumadda baariis ayaa xabsiga looga sii daayay aasaasaha shirkadda telegram oo afartii maalmood ee lasoo dhaafay ku xirna xabsi ku yaala magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska garsoorka maxkamadda dalka faransiiska ayaa bafil drof wuxuu u jeediyey eedeymo ay ka mid tahay falal dembiyeedyo ka dhana qaanuunka faransiiska iyo in uu diiday inuu xogo la wadaago laamaha ammaanka ee dalka faransiiska go-aanka maxkamadda ayaa dhigayay in xabsiga laga sii daayo drof laakiin aanu ka bixi karin waddanka arrintaasna ay sii socon doonto maxkamadeyntiisa sidoo kalena laga rabo inuu dhiibo damaanad maaliyadeed oo dhan shan milyan oo lacagta yurub ah dowladaha ruushka iyo imaaraadka carabta oo dhalashadooda heesta ayaa iyaguna maalmihii lasoo dhaafay waxay sheegayaan inay ka walaacsan yihiin xaaladda muwaadinkooda lagu xiray dalka faransiiska arbacadii lasoo dhaafay ayaa aasaasaha shirkadda telegram ayaa waxaa lagu xiray gegidda diyaaradaha ee magaalada baris ee caasimadda dalka faransiiska maalmihii lasoo dhaafay ayaa su-aalo lagu weydiinayay maxkamad ku taala dalkaas warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalhaysay xiritaanka bafil drof oo ah milkiilaha shirkadda telegram ugu dambeyntii dhacdo lagu dilay wiil yar ayaa caro ka dhalisay dalka ciraaq toddobaadkan waxaa dalka ciraaq ka taagneed caro ka dhalatay wiil yar oo in muddo ah lalacsanaa kaas oo markii dambe meydkiisa oo doorsoomey laga helay goob lama filaan ah mandiqada al-shacab ee magaalada baqhdaad ee caasimada dalka ciraaq ayuu ka dhacay kiiskan dilka ah oo loo geystay wiil lix sano jir ah oo xanuunsanaa wiilkan da-da yar ayaa lagu magacaabi jiray juud acli ayaa la waayay axaddii lasoo dhaafay waxaana cidda ugu wardamaysay isagoo kusii jeeda madarso ku taala xaafadda oo wax ku baranayay baaritaano baadi goob ay sameeyeen ehelka iyo dadka xaafadaha laba maalin kadib suuro gashay in la helo meydka wiilka ilaa iyo haatan lama oga waxa keenay dilkiisa aabbaha dhalay wiilka oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inay ka war sugayaan baaritaano ay wadaan ciidamada booliiska iyo xarumaha caafimaadka oo lagu baarayo meydka wiilkiisa dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkuu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qeybaha kaarsan
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab oo ka tacsiyeeyey hogaamiye dhowaan maraykanku ku dilay dalka suuriya waxaana soo jeedinaya cabdifitaax faarax diiriye mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta ayaa baahisay bayaan ka soo baxay mujaahidiinta kaasoo looga tacsiyeynayay duqayn diyaaradeed uu maraykanku dhowaan ka fuliyey dalka suuriya taasoo uu ku dilay hogaamiye ka tirsan jamaacada xuraasuddiin hordhaca kadib waxaa bayaanka lagu yidhi ummadda islaamka waxaan uga tacsiyeynaynaa istiishaadka sheekha muhaajirka ee mujaahidka ahaa ee abi cabdiraxmaan almaki raximahullah kaasoo shahiiday maalintii jimcada sagaal iyo tobanka safar ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda waxaana si gaara ugu tacsiyeynaynaa ehelkiisa iyo mujaahidiinta ku nool dhulka shaam waxaanu leenahay sabroo ixtisaabsad ah wa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ayaa lagu yidhi bayaanka tacsida ee ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda carabta wuxuu sheekhu cilmigiisu raaciyey camal koob iyo toban sano ayuuna allah dartii u jihaadayey isagoo dadka waxbaraya tawjihaynaya islamarkaana u nasteexaynaya wuxuuna alifay rasaa'il dhowr ah oo ka turjumaysa siduu ugu dadaalayay in jihaadka lagu jaangooyo kitaabka iyo sunnada allaha u naxariistay wuxuu ku sabray culaysyada jihaadka ah ilaa ugu dambayntii alla doortay naxsabuhu kadaalika wallaahu nusaki cala allaahi axada ayaa la sii raaciyey bayaanka tacsida ee ay baahisay almalaaxim bayaanka almalaaxim waxaa lagu sheegay in maraykanku beegsaday sheekh abi cabdiraxmaan almaki xilli uu maraykanku sii kordhinayo taageerada uu siinayo sahiinada dilka iyo gumaadka ku haysa muslimiinta khaza ujeedka iyo hadafka maraykankuna yahay mid cad oo qof waliba uu fahmi karo kaasoo ah in la laayo mujaahidiinta iyo hoggaankooda si ay ugu suura gasho in si dhib yar ay u dulaystaan muslimiinta maadaama mujaahidiintu yihiin badbaadiyayaasha ummadda culimmaduna waxay ka dhigan yihiin badbaadiyayaasha mujaahidiinta in culimmadu dhex joogaan mujaahidiinta waa arrin lama huraan ah si ay u fahansiyaan diintooda toosnaantoodana u dhowraan si aanay u dhicin in mujaahidiinta ay u weecdaan dhabayaasha qolowiga iyo irjaaga istiishaadka sheekh abi cabdiraxmaan ayaana ka tegaya firaaq aan la buuxin karin in culimmada ay soo hijiroodaan mooye oo ay mujaahidiinta la qaybsadaan duruufaha kala duwan ee nolosha jihaadka ayaa la sii raaciyey bayaanka tacsida ee ay baahisay mu'asasada warbaahineed ee almalaaxim oo ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiradu carab gebagabadii waxaa bayaanka lagu yidhi ma hilmaaminno in dhaacdadan uga faa'iidaysano inaanu xusuusanno mujaahidiinta ku sugan shaam galladda uu allah ugu deeqay oo ah inuu ku kulmiyey dhul uu allah kafaalo qaaday marka waa inay ballantu ku sugnaadaan jihaadkana sii wadaan dhexdoodana heshiiyaan cadowgu wuu noo midaysan yahay annaguna waa inaan u midownaa dhammaanteena ilaa uu allah guusha naga guulaynayo gaalada dhowaan ayay ahayd markii duqayn diyaaradeed uu maraykanku ka fuliyey gobolka idlib ee waqooyiga suuriya uu ku dilay sheekh abi cabdiraxmaan almaki oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta shaam kana tirsanaa jamaacada xuraasuddiin shaabi cabdiraxmaan almaki ayaa ka soo jeeday dhulka xarameynka gaar ahaan magaalada maka wuxuu jihaadka shaam soo haleelay bilowgiisii isagoona ka mid ahaa culimmada cilmigooda ku camalfalay ee aadka looga qadariya mujaahidiinta dhexdooda mu'asasada shaamuribaad oo ku hadasha afka jamaacada xuraasuddiin ayaa bayaan ay baahisay waxay ku xaqiijisay in shaabi cabdiraxmaan almaki lagu dilay duqayn diyaaradeed uu maraykanku ka fuliyey gobolka idlib quluub mu'minada oo raalli ku ah qadaha allah iyo qadartiisa ayaan kula kulannay warka la xiriira istishaadka sheekha caalimka zaahidka mujaahidka iyo saabirka abi cabdiraxmaan almaki raximahullah warku wuxuu ahaa mid nagu culus oo qaraar ah laakiin waxaa culayska naga yareeyey waa in sheekhu gaaray wixii tobnaan iyo sannadayaal badan u xusul duubayey isagoo ah daaci muslix iyo mujaahid faraskiisuna kama degin sheekha ilaa inuu raaca mooye kolonyada shuhadada ambiyada iyo saalixiinta ayaa lagu yidhi bayaanka ay kol sii horeysay shaamuribaad jamaacada xuraasudiin waxay sheegtay in dilka hogaamiyaasheeda uu maraykanku u geysanayo aanu u horseedi doonin inay ka weecdaan dhabbaha ay hayaan gebagabadii waxaan halkan ku cusboonaysananaa ballantaa inaan ku sugnaanno dhabbaha ay qaadeen kuwa uu allah doortay zamankan ee ummadda ku dhex nooleeyey manhajka salafka camal oraax caqiido dacwo iyo jihaad sidaana ku noqday ayma hanuunsan waxaan allah weydiisanaynaa in mujaahidiinta u fududeeyo inay u aaraan dhiigga mujaahidiinta iyo hoggaankooda ayaa lagu yidhi bayaanka shaamuribaad dowladda maraykanka ayaa dhankeeda ku faantay dilka shaabi cabdiraxmaan almaki waxaana bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidanka maraykanka lagu sheegay in hogaamiyahan uu ahaa shakhsi firfircoon oo ku jiray abaabul ka dhan ah masaalixda maraykanka ee gobolka ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله